tartankan oo lagu soo xirayay koobka kubadda cagta ee generaal dooyaale oo sanadkiiba mar lagu qabto degmada cadaado ee gobolka galgaduud waxaa xiritaankiisa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada cadaado gudoomiyaha degmada cadaado faarax deeriye warsame xogayaha iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay xiritaanka koobkan oo ay ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee haraale oo ka mid ah kooxaha ka dhila heerka koowaad ee kooxaha kubadda cagta degmada cadaado ugu horeyn qaar ka mid ah xidigaha tartankan ku guuleystay ayaa dareenkooda waxa ay ka hadleen markii uu kulanku soo gabagaboobay walahi dareenkan mala soo koobi karo aad aad ugu faraxsannahay ugu dambeyn waxay noqonay champions general donial cab insha allah sanadka laba kun labaatan afarna wax kusoo si qurux badan ugu soo dhammaaday annagoo ah championska degmada wallaahi taageereen waxaa leena aad iyo aad amaysatiin waxaa wax ku naaba taageereen waaye annagana insha allah waa ka farxinay koobkana waa qaadna galabtay wallaahi bilaa talaa dareenkii lama soo koobi karo sanadka laba kun labaatan afar waxaa noo sanad qaasa xereele heerka labaad ku guulaysanay koobkii kale oo dhigo hadeer taanyaale eedan oo ku guulaysanay haddana janaal doonyaale oo asna aan ayaamahan qaadin isagana waa qaadnay waxaan rajeeyaa sanadkan inuu noo noqdo sanadka uu ficnaa sanadaha soo socdaana sidoo kale waxaa rajey doonaa inaan soo qaadanno sidoo kale sanadkan waxay noogu beegan tahay sanad guridan iyo labaatanaad waxaan rajeeyaa tiimkana dhammaan halalay heerka saddexaad heerka afraad ilaa heer koowaad inaan dhammaanteen hal hadaf wada yeelno halkaas hadaf ah guul wallaahi alxamdulilah horta mar walba ilaaha mahad iskale iyo maanta waa guulaysanay guulayaasyaashii koobka oo tanardooyaalaa noqonay ilaah baa uga mahad celinayna markasta guulaysanay iyo maamulka iyo ciyaartooyda oo aniga ku ka ahay dee alxamdulilah shaqo fiicanaa qabanay lagama baran dee hore waa kuu sheegay haraalo finaal maato finaalkan laga qaada xaggaanaa kuugu sheegay ugu dambeyntiina tartanka kadib maxamed cabdi faandhe oo ah agaasime ku-xigeenka isboortiska ee degmada cadaado ayaa waxa uu ka hadlay koobkan lasoo gabagabeeyey iyo kulankan kaba dambeysta ah aniga ah gudoomiye ku-xigeenka isboortiska degmada cadaado halkan galabta waxaan ku qabannay kulankii finaalka ee janaal donyala kaab si qurux badan ayuu galabta noogu socdaa kulankaas ilahay waxaan ka rajaynaynaa kulankaas inuu guula noogu soo dhammaado koobkanna waa janaal donyala kaab sanadkiiba mar ayaa lagu qabtaa tartankan degmada cadaado waxaana muddo labaatan beri ah uu ka socday degmadaasi tartankan oo ugu dambeyn ay markii ugu horreysay ku guulaysatay kooxda kubadda cagta haraale ee degmadaasi